wararka ka imaanaya magaalada gabile ee dhacda waqooyiga soomaaliya ayaa ku waramaya in askari ka tirsanaa ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan lagu dilay magaaladaas askarigan lagu dilay magaalada gabile ayaa waxaa lagu magacaabi jiray mire mawliid ismaaciil kaasoo ka tirsanaa ciidanka lagu yeero taraafikada ee maamulka somalilan inta dilka loo geysan askarigan waxa uu ka soo baxay goob waxbarasho wax ka baranayay kaasoo dilkiisu dhacay xilli galab ah warar la helaya waxay sheegayaan inaysan caddeyn ilaa iyo haatan cidda dishay askarigan islamarkaana baaritaanadu weli socdaan mid ka mid a dadka deegaanka oo ay isgaranayeen askarigii la dilay ayaa wax uu tilmaamay in ka hor inta uusan dhiman ay isku dhacsanaayeen nin bajaajle ah kaasoo shaqaaqa ku dhex martay gudaha magaalada muddooyinkii dambe dhulka uu ka harimiya maamulka la baxay somalilan waxaa aad ugu soo badanayay dilalka ceenkan ah kuwaasoo aan la ogeyn cidda ka dambaysa dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale magaalada burca lagu dilay mid ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka burca kaasoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda cidda ka dambaysa dilkiisa